sicir bararkan ayaa guud ahaan taabtay dhinac walba oo ka mida nolosha dadweynaha axmed maxamed xirsi oo loo yaqaano cambe waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka ganacsata raashiinka iyo khudradda waxa uu iga waramay sicir bararka uu saameeyey guud ahaan bulshada waxaanu xusay in qof walba taabatay wuxuuse sheegay in si gaara u saamaysay dadka danyarta ah maruu ka hadlayay saamayntaasi waxa uu yidhi dee maxay saamaynaysaa adigaa ganaa ka naxayo qofkii wixii uu sitay ee uu sonkorta iyo shaaha madow iyo daqiiqda ku doonayey maceeshadii u baahnaa amaynka waxyaabihii u baahnaa ashyaadii u baahnaa quutal daruuriga ahayd ee aanay naftiisa iyo tafaamigiisu midnaba ka maarmaynin ama reerkiisu midnaba ka maarmaynin waxaa laga yaabaa inuu shaaha madow iyo sonkortaba iskaga taga de tago oo yidhaha beriiska iyo daqiiqduna sii waxaa suuragala inay u goyn weydo lacagta uu sitaa way dhacdaa adigaa ka argagaxaya waxaad ku qasbantahay inaad tidhaha bal maxaynu yaallaa dee waa ilaahoo noo astura shaaha madow aad adiguba ka bixiso ganacsada cambe waxa uu sheegay in marka ganacsatada yaryari ay iibiyaan wixii ay hayeen ee ay doonayaan inay raashin ka soo iibsadaan ganacsatada waaweyn ay la kulmaan in qiimihii isbedelay oo wixii shalay laga siiyey ay iyaguna raashinka ku iibiyeen qiimo ka sarreeya ay wax waliba joogaan sidaasi darteed waxaa isweydiin mudan maxaa keenay inay maciishadu kor u kacdo waa kan cambe oo ka jawaabaya dee waxa weyaan maceeshadu wuxuunbay ku xidhan tahay doolarka oo inagu wax ma samayno ma soo warshada ma lihin wixii aynu wax ku iibsanaynay waa doolarka sidaa daraaddeed maadaama oo doolarku kaco waxaad dareemaysaa adigana dee in wixii aad haysana ay kor u kacayaan sahre yuusuf waxay ka mid tahay dadka ku dhaqan magaalada hargeysa ee sida gaarka u saamaysay arrinta sicir bararku waxay ka hadlaysaa heerka ay gaadhsiisan tahay iyo sida ay bulshada u taabatay arrintani sicir bararka dadka wallaahi daciifka iska danyartee dirqi bay ku nool yihiin doolarkaa xumee kacay iyo sixir bararkaas wayna jaahoreeriyeen waxba ma qabsan karnaba waxba ma awoodi karnaba waxa weeye waxba lamaba kala iibsanaayo wax lagu kala iibsadaan laaya sixir bararkaa aawadii dhuxushii baa qaaliyooda raashin waxaad fartaa qaadaa waa qaali dhuxushu waxay ku maraysaa kiishku toban doolar iyo saayid waliba waxba ma awoodi karaan maxay awoodi karaan jaqa fir bayna awoodi karayno tobankuna dadka badankiisu ah waa iska daciif cidina mooga ilaahay mooyaane dee dadkan waxaysa iyo dadkan kalena ilaahunba isku arkaya dadkan waxaan ku dee maxay hatay waxaan wada sixir bararka ka dhigan dee sixir bararka maxaa keenay dadka bacmushtarkaahun doolarka ayaa loo aanaynayaa inuu sabab u yahay sicir bararka baahi ee ka jira somalilan haddaba sidee ayuu kaalin ugu leeyahay waa kan aadan jaamac oo ka mid a sariiflayaasha hargeysa oo aan arrintaasi weydiiyey sicir bararkaa waxaa keenay doolarkii oo soo geli jiray waddanka oo hoos u dhacay xaggii xoolihii oo iblaan iibki baan jirin yamantan yurkan xoolo xoog bay u tegi jireen doolarkii soo geli jiray markaa yaraaday markaa saasaa kaashkuu batay dibadna saruukaay dawladduna iyana xaggeeda may farahay ka yarqaado may lamay dagaalamin runtii matalan dee qofkii bacmistarka wuxuu ka soo iibsanaya dibadda wax laga soo iibsanaya doolar baa loogu soo iibsanaya xaggana kaashkii baa loo isticmaalaya dabadna saasaa isku bedelka keenaysa in laisku bedelo oo dee xagna doorkii iyo kaashkii laisku bedelsho saasa keenaysa isku xirka waxaanu aadan tilmaamay in loo baahanyay in dowladda somalilan ay isu dheeli turto lacagta shilinka somalilan iyo sidoo kaleta doolarka isagoo xusay in aan doolarka lafahantiisa aada loo qiimo ridin sababtana waxaa ku sheegay in dad badan oo somalilan ku noolay ay ku mishaahar qaataan ama dibadda looga soo diro taasina ay u baahan tahay in la eego madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa shalay khudbadu ka jeediyey fadhi ay u dhammaayeen labada gole baarlamaan ee somalilan waxa uu sheegay in dowladdiisu ay wax ka qabanayso sicir barar ka saameeyey bulshada waxaan suurtagelinay in lacagta shilinka somalilan noqdo cumlada rasmiga ah ee wax lagu kala iibsado waxaa waajiba in bulshada wax kala iibsataa ku kala iibsato ama wax isku weydaarsato lacagteenna waxaa bartilmaameed inoo ah inuu qiimaha sarifka doolarka ee shilinka somalilan la gaadhsiiyo lix kun oo somalilan shilinka waxaanu xoojinaynaa isla markaana dardalgelinaynaa awoodda baanka dhexe ee qaranka si uu u xakameeyo sicir bararka iyo sarifka lacagaha haddaba sidee ayay bulshada u arkaan hadalkaasi waa kan mar kale axmed maxamed cambe oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan hargeysa waxaanu leenahay madaxweynaha oonu maasay jahaan farriin ugu diraynaa tallaabadaa aad shalay kaga dhawaajisay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inaad mid kaga dhabeeyo noqoto dadkuna uu ku diirsadayee dee saansaankeeda ha lagaa arko waxyaabaa laguu doortay bay ka mid tahay dhaqaalayahanna waa lagugu dee waa la ogaya inaad shaqadaaduna dhaqaale ahayd aad baanu ugu diirsanay laakiin waxaanu eegaynaa ballanqaadkaagaasi siduu u dhawoobaa baanu eegaynaa insha allahu tacala waana kugu soo ducayn inaad wax ka beddesho geesta kale saare yuusuf oo ka mid a dadka ku dhaqan hargeysa ee uu saameeyey sicir bararku ayaa iyaduna waxay xalka u aragtaa sidan de waxaan u sheegi laha inay arrintaa wax ka qabtaan ay oo dadkooda daciifkaa hoos u eegaan ilaahay baa isku arkaya arrintan ilaahay baana wax ka qaban karaa dawladdu laakiin inay wax ka qabato inay dadka hoos u eegaan inay daciifkooda ogaadaan inay dadkan tijaarta ahee maalinkan maanta doolarkooda iyo ninka raashinkooda ka xisaabtamaya ay ka hadlaan oo wax ka qabtaan de arrintan waan ku taageersanayna madaxweynaha hadduu taa wax ka qaban uu fulinayo weeyaan haddii kale waxu kama jiraan dadka daciifku iska dan yartay way iska naaqusiyeen wallaahi barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa